halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaana caawa ay idiin sii wadi doonnaa cutubka shanaad oo aynu horay idinku soo bilownay waxaana horay u sii soconaya mawduucii ahaa in masiixu uu yahay wadaadkeenna sare
dadalow baraarugaye balankeenu waa saase dadalow baraarugaye balankeenu waa saase balankii masiixeena dadka bayla shaabaayo bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney dadalow baraarugaye balankeenu waa saase dadalow baraarugaye balankeenu waa saase kuwa goobi boolidaye sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayadda toddobaad ee warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubkeeda shanaad waxaanan wada garannay in masiixu uu inoo nixi jiray oo welibana uu u ooyey kuwii ku dhowaa markii ay dhinteen inkastoo weliba uu ka sara kiciyey dhimashada haddana waxaa taabtay dareenka aadaminimo ee midkeeyo waliba uu leeyahay markii ay dhintaan qaraabadiisa ama sokeeyihiisa ama saaxiibkiis uu jecel yahay markii ugu horraysay wuxuu u ooyey markii lasaros uu dhintay markii labaadna wuxuu u ooyey magaalada yeruusaalem waayo wuxuu garanayay sida dadka magaalada yeruusaalem loo layn doono wakhti aan sidaas u sii fogeen markii saddexaadna wuxuu u ooyey markii uu joogay beertii getsimane waxaana markii haddana halkaasi shayddaanku uu ku jarribay uu yidhi ilaahow doonistaadu ha noqoto ama ha ahaato wuxuu isku dhibay ilaaha aabbaha ah oo maadaama uu siday ama xambaarsanaa dembiyadiinna iyo kuwayga isagu xanuun badan buu la kulmay oo qoraha warqaddan cibraaniyada oo ka hadlaya wakhtigaas silaca masiixu taagnaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran qayb ahaan kitaabka cibraaniyada aayadda toddobaad oo leh sida tan waana la maqlay cibaadadiisii ama qushuuciisii uu ilaah hortii isku bixiyey haddaba markii sayidkayaga uu ku tukanayay beertii getsimane uu ilaah baryey isagoo leh koobkanu ha i dhaafo maadaama uusan doonaynin inuu isku tallaabta ku dhinto ayaa waxaa cad inaan la maqlin waayo wuxuu ku dhintay iskutallaabta saaxib isaga waa la maqlay baryootankiisii marka dhanka kale laga eego waayo isagu kuma uu dhimanin beertii getsimane markaa sidaad arkaysaanba waxyiga laga qoray masiixa ayaa caddaynaya in masiixu ay tahay inuu iskutallaabta ku dhinto haddaba sawir cad ka heli mayno iskutallaabta haddaynan akhriyin zabuurka laba iyo labaatanaad isku tallaabta waxay ahayd halkii masiixu allabari ahaanta isugu bixiyey oo uu isagoo ah wiilkii ilaah ku daadiyey dhiiggiisii oo uu ku bixiyey ciqaabtii dembiga ee aniga iyo adiguba aynu lahayn waxaana qorninka uu leeyahay nolosha jidhka waxay ku jirtaa dhiigga ilaahna wuxuu mar kale kitaabka laawiyiinta inoogu sheegayaa wax ku saabsan kafaara gudka oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka laawiyiinta cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waayo jidhka noloshiisii waxay ku dhex jirtaa dhiigga oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinnii loogu kafaara gudo waayo jidhka noloshiisii waxay ku dhex jirtaa dhiigga oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinna loogu kafaaro gudo waayo waa dhiigga waxa loogu kafaaro gudaa nolosha daraaddeed wakhtigii axdigii hore dhiigga xoolaha ayaa dabooli jiray dembiyada dadka ha yeeshee dhiigga masiixa waxaa loo bixiyey in kafaaro gud loo helo nafsaddiinna ama noloshiinna masiixu wuxuu dhiiggiisii ku dulbixiyey isku tallaabta oo iyadu ahayd halka lagu bixiyo dhiigga wuxuu kaloo nikodemos u sheegay oo uu ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado marka ay sidan tahay masiixu ma doonaynin inuu ku dhinto ama inuu ku dhintay beertii getsemane salaadda uu tukanayey markuu lahaa koobkanu ha i dhaafo masiixu wuxuu doonayey inuu ku dhinto isku tallaabta dusheeda si uu kuwo badan furashada ugu keeno dhiiggiisa aawgii isla markaa uu ducaysanayey ayaa waxaa wejigiisa sida dhidid uga soo hooray dhibco waaweyn oo dhiig ah sayidkeennuna wuxuu ku dhowaa inuu dhinto markaasoo uu ku soo socday isku tallaabta wuxuuna ilaah weydiisanayey in dhimashada laga badbaadiyo si uu ugu soo dhowaado isku tallaabta waxaana qorninka uu leeyahay oo waxaa la maqlay khushuuciisii ama cabsidiisii ama cibaadadiisii haddaba in la cabsado mar waliba ma ahan arrin qalloocan ama guracan sidaannu meelo ka mid ah warqaddan cibraaniyadaba ku soo aragnay waa wax aan caadi ahayn in qofka aadamiga ah aannu cabsi dareemin waxaan u baahan nahay inaynu rabbiga ka cabsanno waayo cabsida waa bilowga xikmadda sayid ciise masiixna wuu baqay oo ma uusan doonaynin inuu ku dhinto beertii getsemane haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan shanaad oo caawa ka bilaabanaya baalka saddex boqol shan iyo siddeetan ee axdiga cusub ayaannu iminkana eegaynaa cutubka shanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan inkastuu wiil ahaa weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday oo goortuu kaamil noqday wuxuu kuwa isaga addeeca oo dhan u noqday sababta badbaadada weligeed ah aayadda shanaad ayaa waxay leedahay in kastuu kaamil ahaa waxaana loola jeedaa ay wax waliba u dhammaayeen xaqnimadaba ha ugu horraysee waxaa kaloo isaga aayadda shanaad dhammaadkeeda laynoogu sheegayaa inuu horseed ka ahaa badbaadada weligeed ah waxaana taasu ay ka micno tahay in badbaadadiisu ay tahay mid daa'im ah haddii aad luminayso badbaadadaada badbaadadaadu daa'iman ma ahan waase badbaado aan la mid ahayn tan masiixa masiixu wuxuu bixiyaa ama dadka siiyaa badbaadada weligeed ah wuxuuna siiyaa kuwa isaga addeeca oo dhan haddaba beri baa masiixa su'aal la weydiiyey sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka lixaad aayadda siddeed iyo labaatanaad oo waxaa hormadii dadka ahayd ay masiixa ku yidhaahdeen maxaannu yeelnaa si aannu shuqulladii ilaah u samayno isagoo su'aashaasi ugu jawaabaya ayaa masiixu wuxuu leeyahay isla sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lixaad aayadda sagaal iyo labaatanaad sida tan ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi kanu waa shuqulkii ilaah inaad rumaysataan kii uu soo diray haddaba ma doonaysaa inaad ilaah addeecdid ku kalsoonow masiixa waa sida uu kuu sheegayo ama uu kugu leeyahay ha yeeshee waxaa halkan yaalla waxyaabo aanan garan karin oo anigu marka la leeyahay in kastuu wiil ahaa weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday ayaan rumaysanahay inay halkaasi su'aali ka soo baxayso waxaana weeye muxuu wiilka ilaah ugu baahan yahay inuu addeecista ku barto xanuunsiga maxaase uu ugu baahan yahay in kaamil laga dhigo markii uu isaguba kaamil ahaa horaan waxaa inta yaalla qarsoodi aanan anigu qiyaasi karin baaxaddiisa waxaan keliya oo aan garanayaa in ilaah wax kala soo dhex baxay dhimashadii masiixa oo waxay qurxisay samada iyo dhulka wax walibana kaamil baa looga dhigay oo wiilka ilaah wuxuu bartay waxyaabo aannu garanaynin iminka waxaan aad u garanayaa waxyaabaha dadka ay aayaddaasi ka leeyihiin markii ay fasiraan hase yeeshee kuma aanan qancin tafaasiisha ay aayaddaasi ka bixiyaan waxaan aqoonsanahay in aayaddu ay tahay qarsoodi masiixu wuxuu qaaday aadaminnimadeenna waana isla aadaminnimadaas tan uu ilaah ku addeecay wuxuu leeyahay masiixa qudhiisu waxaan u imid inaan sameeyo doonista aabbahay rasuul bawlos ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer filiboy cutubka labaad aayadaha toddoba ilaa siddeed sida tan laakiinse uu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg oo markuu nin u ekaaday ayuu is hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto xataa inuu isku tallaabta ku dhinto haddaba saaxib haddii innaga layna dooransiiyo inaynu dhimanno iyo in kale si addeecis ah badankeen ku qaadan mayno dhimashada waxaan u malaynayaa inay tahay waxaan hagaagsanayn in dadka qaarkii ay dhimashada doonayaan waxaan markaasi innaga oo dhaniba doonaynaa inaynu dunidan waayo ama wakhti dheer sii joogno ninna dooni maayo inuu dunidan ka tago laakiin masiixa si addeecis leh ayuu dhimashada ku aqbalay iyo weliba inuu isku tallaabta dusheeda ku dhinto markii qoraha cibraaniyada uu leeyahay weliba wuxuu addeecid ku bartay waxyaalihii uu ku xanuunsaday ayaanan garanaynin macnaha ama macno ahaan waxa uu ka hadlayo waxaanse garanayaa in aayaddaasu ay tahay mid culus oo qarsoodi ah waana in sayidkeennu addeecid uu ku bartay xanuunsiga haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan shanaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa cutubka shanaad aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo ilaah baa isaga wuxuu ku magacaabay wadaad sare sidii derajadii malkisadakh marka la leeyahay loogu yeedhay ayaa taasu ay ka micno tahay in isaga lagu muunadeeyey waxaana heerka la gaarsiinayaa tii malkisadakh wuxuuna iminka ka hadlayaa wadaadnimada masiixa iyo in malkisadakh horay loogu sii sheegay kitaabka axdigii hore isagoo u taagan sida derajada wadaadnimada masiixu ay noqon doonto haddaan intaasi wadaadnimada masiixa uga baxno ayaannu iminka soo gudagelaynaa maaddadan kale oo qusaysa khatarta ay leedahay inaan waxba laga dhegaysan ama aan cilmiga ilaah la daalacan iminka ilaah wuxuu ka hadlayaa khatartii saddexaad waana digniin culus wuxuuna iminka isku taxallujinayaa inuu dareenkeenna sare u qaado si aynu dhiifoonaan iyo taxadarba u lahaanno markii laynagala hadlayo waxyaalaha ilaah uu leeyahay inta ka harsan warqaddan waxaa laynagala hadlayaa sida ay u xanuun badnaanayso inaan la dhegaysan hadalladii ilaah weliba cutubka xiga wuxuu inagala hadlayaa sida mawduucan quseeya in lays moogaysiiyo hadalladii ilaah iyadoo weliba mawduuca cutubkaasi lixaad uu noqon doono wadaadnimada sare ee masiixa sidii derajadii malkisadakh haddaan maaddada kore haddaba idiin bilowno ayaannu la soo baxaynaa baalka saddex boqol shan iyo siddeetan ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray cibraaniyada cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxaannu haysannaa waxyaalo badan oo aannu kan kaga hadlayno laakiin waa fasir adag yahay dhigac culayskiinna aawadiis wuxuu haddaba waxbaristan ku bilaabanayaa oo uu leeyahay waxaannu haysannaa waxyaalo badan oo aannu kan ama maaddada ama mawduucan kaga hadalno wuxuu kaloo leeyahay waxyaabo badan baa ii hadhay oo aan jeclaan lahaa inaan idiin sheego maxay haddaba u adag tahay in waxyaalaha qoraaga uu ka hadlayo in uu ka dhaadhiciyo dadka waxaa ugu wacan buu leeyahay dhega culayskooda aawadiis qoraha oo aan rumaysanahay inuu ahaa bawlos ayaa wuxuu si cad inoogu sheegayaa oo uu kala hadlayaa arrinkan si saxiix ah laakiin iyaguna way qabsan la'yihiin ama garan la'yihiin miyaad haddaba weligaa qof is-afdhaafteen haddii ay jiraan qof aad is-afdhaafteen oo aad isla garan weyseen xalka dhibaatadiinna ma ahan inaad hadalka ku dirirteen laakiin qof qof kale maqlaya ayaan jirin mid waliba wuxuu doonayaa inuu kan kale maaddo kala hadlo oo uu mowqifkiisa u caddeeyo qofkii kalena wuxuu doonayaa inuu isna mowqifkiisa caddaysto oo uu gartiisa sheegto markaa ma jiro mid kan kala dhegaysanaya taasaana dhibaatadu ay noqonaysaa oo nin mid kale maqlayaa ma jiro waana dhibaatada dunidan maanta ka jirta oo dadku dooni maayaan inay ismaqlaan maadaama dhibaatada maqlidda ay dunida maanta ku badan tahay ayay dhibaato weyn weliba ku haysataa rumaystayaasha in masiixu uu yahay wadaad sidii derajadii malkisadakh waa arrin dhib badan oo qoraha hab wanaagsan ayuu arrinkaasi isaga ah u gelayaa haddaba in la fahmo maaddadaasi iyada ah waxay u baahan tahay in la lahaado garaad ruuxi ah oo sarreeya waxaa kaloo ay dalbanaysaa in dadku ay lahaadaan dhiifoonaan xagga ruuxa ah iyo inay lahaadaan garashada hadalladii ilaah iyo inay u soo dhowaadaan rumaystayaasha cibraaniyada oo warqaddan lagula hadlayo ma ahan niman aan garasho lahayn laakiin waxaa ku yaraa dareenka ruux ahaaneed ee qofku uu ku soo saari karo runta rabbaaniga ah way dhib badneed in waxyaalaha masiixa lagala hadlo oo la fahamsiiyo waxay ahaayeen sidii carruur oo kale waxaana la mid ah masiixiyiin aan fara yareen oo maanta nool waxay u jeelan yihiin inay maqlaan waxyaabo iyaga u raaxeeya laakiin ma doonayaan inay maqlaan runta ku qoran hadallada ilaah iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan maqlidda haddaan horay idinku sii wadno daraasaadkan ayaannu iminka dhegaystayaal eegaynaa kitaabka cibraaniyada cutubka shanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan wakhtigii aad macallimo noqon lahaydeen ayaad haddana u baahan tihiin in laydiin baro waxyaalaha ugu horreeya ee hadallada ilaah oo waxaad noqoteen sidii kuwa caano u baahan oo aan cunto adag u baahnayn wuxuu qoruhu leeyahay wakhtigii aad hadalka ku weynaan lahaydeen ayaad hoos u soo noqonaysaan oo doonaysaan in haddana cilmiga alif laydinka soo bilaabo qaarkood waxay ku dhow yihiin inay qalinjebiyaan haddana garan maayaan alif iyo ba iyo ta ereyga hore wuxuu gariig ahaan noqonayaa stogion oo ereyga atomna waxaa laga soo qaatay ereygaas oo macnuhuna waxa weeye aasaaska walxaha ama alifbeetada nolosha masiixinimada waxaa laga doonayaa inay maclimiin noqdaan iyo wadaaddo gaamuray laakiin weli waa carruur oo waxay doonayaan in sida ilmo oo kale wax loo baro tusaale ahaan haddii aad u fiirsato eedaha masiixiyiinta qaar ay soo jeedinayaan waxaa kuu muuqanaya sida doodahaasi qaarkood ayaan macno u lahayn nin baa maalin ii yimid wuxuuna igu yidhi war nin yahow maxaa inoo dhexeeya oo aan kugu sameeyey markaasaan anigoo yaaban ku idhi war waxba inooma dhexeeyaan oo saaxiibbo ayaynu nahay ee maxaad ku keentay hadalkaas walaalow wuxuu igu yidhi shalay agtayda ayaad martay imana aadan salaamin waxaan gartay inaad ii caraysan tahay hadalka caynkaas oo kale ah waa mid aan cilmi ku dhisnayn intaadan qofka dhegaystow eedayn haddii uu ku ag maro marka hore la hadal oo xasuusi oo waxaad ku tidhaahdaa war bal ii warran oo geesaha eegi mayside haddii qofku uu kula hadli waayo waxaad garanaysaa inay wax idin dhexeeyaan oo wuu kuu sheegayaa mase ahan inaad qof iska eedayso adigoo aan la hadlin haddaba haddaan ku soo noqonno rumaystayaasha cibraaniyada ahaa ayaa qoruhu uu leeyahay waxaad tihiin sida ilmo oo kale oo waxaad u baahan tihiin caano meeshii aad ka cuni lahaydeen cunno adag hadalkaasu waa run oo waxaa jira masiixiyiin aan fara yareen oo weliba aan doonaynin inay hadallada ilaah maqlaan ama sida ay yihiin u maqlaan waxay doonayaan in meelo iyaga ay jecel yihiin ay wax ka maqlaan laakiin dooni maayaan inay maqlaan kitaabka oo dhan sababtaasi aawadeed ayay u ahmiyad ballaaran tahay in mar waliba daraasaad lagu sameeyo kitaabka oo dhan oo lagala soo baxo waxbaridda aasaasiga ah ee ilaah halkaasi uu inagu barayo in kastoo mararka qaar ay culus yihiin haddana waa hadalladii ilaah oo waa inay inaga daadegaan oo aan ilaah uga xamdi naqnaa cibraaniyadaasna way ka dhega adeygeen inay maqlaan hadalkii ilaah oo qoraha oo waxbaristiisii sii wada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo mid kasta oo ay cuntadiisu caano tahay aqoon uma laha hadalka xaqnimada waayo waa ilmo yar haddii aadan ku gaamurin hadallada ilaah haddaba garan maysid waxyaabo badan oo ku saabsan kitaabka waxaadna bilaabaysaa inaadan garasho weyn u lahaanin waxa xaqnimo macnaheeda ay tahay waxa iscelintu ay tahay waxa cibaadaysiga uu yahay iyo weliba sida lagu gaaro nolosha taamka ah ee masiixa haddaba dooni maayo inaan kuwiinna masiixiyiinta ahi idinka caraysiiyo laakiin waxaan idiin sheegayaa dhegaystayaal inaydnan kororsiimo lahaanaynin haddaydnan baranin kitaabka quduuska ah welibana sida aad u firfircoon tahay micno ma laha laakiin haddii aadan baranin hadalladii ilaah waxba kororsiimo ah yeelan maysid markay joogto dhanka ruuxa waxaad kiniisadaha qaar ku arkaysaa kuwo sannado badan masiixiyiin ahaa ha yeeshee aan hadalka ku korin ama ku gaamurin waxaana ugu wacan inayan garasho u lahayn qowlka quduuska ah ee ilaah marka ay sidaas tahayna qofka caynkaas oo kale ah waxba ku soo kordhin maayo wehelnimada masiixiyiinta ah oo weli waa ilmo xagga rumaysadka haddaan soo koobno cutubkan ayaannu dhegaystayaal iminka dib ugu noqonaynaa meeriska cutubka shanaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda ugu dambaysa oo ah tan afar iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin cunnada adag waxaa leh dadka waaweyn oo ah kuwa ku isticmaalidda kaskooda ku kala garta wanaagga iyo xumaanta haddaba markii aynu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka saddexaad aayadaha kow ilaa labo wuxuu leeyahay ama u soo jeedinaya reer korintos digniin la mid ah tan iminka uu siinayo cibraaniyada waxaana qorninka uu leeyahay sida tan soo socota anna walaalayaalow idinlama aan hadli karin sida idinkoo ruuxa raaca laakiin idinkoo jirka raaca sida kuwa ilmo yaryar ah oo ku jira masiixa waxaan idiin siiyey caano ee idinma aan siin cunto waayo weli ma aydnaan cuni karin haatanna weli ma aad kartaan rasuul butros ayaa isna caanaha si kale u dhigaya oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadaha kow ilaa labo sida tan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawajiilannimo iyo xaasadnimo iyo caay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada maadaama cutubkii shanaad intaasi uu ku soo dhammaanaya dhegaystayaal ayaan filayaa inaad waxyaabo badan kala soo baxdeen maadooyinkii cutubku uu ka koobnaa waxaana ka mid ah waxyaalihii aynu idinkala hadalnay laba maado mid waxay ahayd wadaadnimadii masiixa iyo sida ay u xanuun badan tahay inaan la maqlin hadalladii ilaah ahmiyadduna waa in masiixa iyo howshiisii aan la quursanaynin ama aan la liidin marka ay sidaasi tahay waxaan quudarraynaynaa in idinkuna aad ka fiirsan doontaan hadalladii ilaah oo aad raaci doontaan taladii qoraha warqadda cibraaniyada uu idiin siiyey markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda koowaad
dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaase dadalow baraarugaye balankeenu waasaase ruuxii xumaanu bogo xanku baara ma baaye bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaase dadalow baraarugaye balankeenu waasaase ka masiixa beenina iyo bidci baadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin